ciyaar adag bay ahayd waxaa la rajeynaya in real madrid ay badiso laakiin guuldarrada waxaa keenay oo ahayd kooxdii jarmalka brusia dortmund si wanaagsan ayay usoo diyaar garowday dhallinyaradoodii taageerayaashoodii waxay ku noqotay si aysan filaynin real madrid oo noqotay in gooshoodii hortoodii lagu ciyaaro marka goolal badanna laga dhaliyay afar gool realna waxay dhalisay hal gool macalinkoodina markii ciyaarta dhamaatay wuxuu yidhi si walba way nooga ficnaadeen yidhi hadday noqoto xagga xoogga way naga xoog badnaayeen way naga orod badnaayeen way naga energy badnaayeen oo yidhi maanta way istaahileen siday nooga badiyeen marka real waxay ku noqotay arrin aysan filaynin waan gartay ciyaar iyaduna daraad dhacday oo isla laba kooxood oo midna ka socoto jarmalka midna ka socoto sbain ayaa iyaduna dhacday oo kooxdii sbain iyadana aada looga adkaaday bal haddaad ii faahfaahisid wixii dhacay kooxda spain waa kooxda adduunka dhawaanahan haysatay barcelona oo u dheela laacibka adduunka messi iyadana waxaa la filayay inay badin doonto inkastoo bayer munich ay tahay koox iyadana aada u weyn oo dhowaan baleeyaro cusub iyo dhalinyaro cusub aruursatay marka de lama filin wixii ka dhacay taas ayaa ka darneed barcelona afar gool looga badiyo waxaa u dambeysay two thousand fiveki marka waxay ku noqotay arrin aysan filaynin ayagana in laga dhaliyo afar gool banoonigii ay ciyaari jireen oo kale la ciyaaro orod dhaqaaq si walba looga wanaagsanaaday kooxihii spain waxaad u malaysaa in dharbaaxa xoog leh qoladii jarmalka liigoodii ku dhufteen marka lama filaynin qolo walba waxay rajeynaysaa in real iyo barcelona ay isu imaan doonaan hadda sida xaalku weegyaana waxay u eg tahay in bayer munich iyo brusia dortmund imaan doonaan waan gartay marka waxaa xusid mudan in ciyaarahani ay ahaayeen lugtii koowaad laguna soo bilaabay dalka jarmalka gudihiisa oo la tegi doono dhinaca sbain rajada laga qabo in natiijooyinkan culculus ee la saaray kooxaha sbain ee kale ah afar zero barcelona looga badiyey iyo afar hal oo real madrid looga badiyey inay ka soo kabsadaan oo ay guul ka keenaan rajada laga qaba intay leegta wallaahi rajada aniga haddaad weydiiso waxaan dhihi lahaa boqol kiiba labaatan boqol kiiba labaatan iyo shan waa banooni way badin karaan weliba real iyo barcelona weliba barcelona way ka soo laabatay dhowr jeer arrimahaas oo kale laakiin sidii aan u arkaynay ciyaarihii dhacay shalay iyo doraato waxaad u malaysaa in awood ahaan iyo tacticalkii la isticmaalay ay adag tahay inay ka soo laabtaan laakiin waa waa banooni waa kubadda waa cadiyo madow way badin karaan rajadooduse aad iyo aad iyo aad ayay u liidataa waayo barcelona waxay u baahan tahay inay afar gool dhaliso marka de kooxdaana koox fadhinayso meesha u taagan maahan laacibiin waxaa u dheela roben iyo ribri oo aan la celin karin iyo gomes marka kooxdaas iyada nafteeda koox meel fadhinaysa maahan way way ku adag tahay see usoo baxaan opinion-keyga waxaad sheegtay in kooxda bayer munich ee dalka jarmalku ay urursatay laacibiin da-yaryar oo fara badan waxaa wararku sheegayaan in laba laaciboo u ciyaarayay brusia dortmond waa ladorski ninkaas oo ahaa ninkii afarta gool ka dhaliyey kooxda real madrid iyo weliba ninka namber tobanka u qaato mario gets inay labadaas nina doonaysa inay ku darsato marka bayer munich me waxay u socotaa inay noqoto waddankii kubadda cagta ay xaruntiisu ahayd sida haddaba ay sbain u tahay meesha kubadda cagta adduunka loogu jecelyahay marka la fiiriyo sidaas ayay u socotaa waxaad u malaysaa bayer munich inay rabaan waktigii barcelona afartii sano shantii sano u dambeysay siday adduunka u wateen inay la wareegaan waxaad ka garan kartaa diyaar garoogii waxa ay soo qaateen oo sida hadda la sheegaya number tobankii u dheelay dortmund gets wuxuu u socdaa bayer munich number ninekina maanta la yidhi waa way ku tala jiraan in isagana keenaan haddii labadaas ay keenaan iyo ciyaartooydii hore u joogtay macalinkii barcelonana way qorteen hore ugu qaaday koobabkao dhan waa gradiola ha marka hadday intaa isla helaan banoonigii waxaad u malaysaa barcelona inay ayuu macalinka asagaa codsaday number tenkii u dheelaayo brusia dortmund waayo banoonigii barcelona ayuu rabaa inuu dheelsiiyo systemkii bedelo marka laacibintooda wax aada u weynba kuma jiro da-dooda kan ugu weyn waa twenty seven twenty eight inta kalena way ka yar yihiin marka bayer munich waa waa xoog laga baki doono shanta sano soo socoto